asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee sida joogtada ah ama maalinlaha uga baxda idaacadda sta f m waana xubinta aanu ka soo xulanno ama aanu ka soo dhex goosanno ama aanu ka soo badhjeexanno ama aanu ka soo dhex habayno afka hooyo iyo marxaladihiisa waana xubin mar taariikh noqota marna suugaan noqotaa marna tusaalayaal noqotaa marna digniin noqota waana xubin noocyo badan oo hadba nooc hor leh isu bedesha nooc hor leh isu bedesha markaan ku leeyahay noocyada farada badan ee nolosheenna caadiga ah haddaan nahay dadka afkan aan ku hadlayna ku hadla isuba bedesho xubnaha la jaanqaada ee kolba nooc hor leh u noqda weeyaan waa kolba dhinacii laga soo goostaba ha ahaatee xubintan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe waxaa la yidhi nin reer dhaqaalays ahaa oo islaantiisu islaantiisa aad iyo aad ugu dheganuglaa waa nin reer dhaqaalays ahaa oo islaantiisa aad iyo aad ugu dheganuglaa ahaana ragga haweenka ay iyagu qabaan ama gacantoodu hanatay ama ooryahoodii iyo afooyinkooda nimanka u nugul ee shaqooyinka farada badan ee shaqada guriga u qabta ee amarada farada badan iyo hadallada ay faraan iyo talooyinka ay siiyaanna aad uga qaata ahaa oo ahaa nin maaragtay dadka soomaalidu dee waagii hore waxaa la dhihi jiray haddii ilaahay kuu samogela ilmaadeer isxabaale ama isxante eh dadkii la xaman jiray ee hebel islaantaa ka adag ay soomaalidu dhihi jireen nin ka mid ah ayuu ahaa ninka isagaa ayaa niman qaraabadiisa ama tolkii ah ayaa heerka ugu yimid galab markaasay markay heerka ugu imaadeen buu isagoo gogol fadhiya la soo fadhiista nimanka soo fadhiistu yidhi markaasu wuxuu iska dhigay wiilhoog oo maarata hadalku iska wuxuu yidhi hebley aaba soo qabu yidhi gogashii soo qaba oo nimanka shaha ugu tuuro dhaqso oo dhaqso dhaqso cunto kari yidhi moogta waxu diyaari nimanka martida xaggay taagnayda kumana ayna aqoonin dabeecaddaase markaasay si aad ah iyo u soo dhowrtay hadday soo dhowrtay si xooga u soo fiirisay wuxuu gartay inuu ashidanti ama uu hawl weyn galay oo waxay qorshayaashii isagii islaamta ay isku ogaayeen midaan ahayn inuu galay oo caawa ay howlo u taallo ayuu dareemay durba marka wuu isbedelay markaasuu yidhi allah maxaa lagu karinibi laakiin anaaba ogo biima yaallaan durba muxuu yidhi markii hore muxuu yidhi ashaha kare oo cunto keen oo hore dhaqsuu yidhi nimanka martidaa soo hagaajiyo gogolkeen mo markuu arkay say u soo dhowrayso yuu yidhi allah maxaa lagu karin laakiin biyo ma yaallaan biyo shaah maxaa lagu karin anaaba ogo biyo ma yaallaan wuu isbedelay soo maarti ninkaasu durba daaqadu ka baxay haddii ilaahay idmahayana dhawaaqii dheeraa ee markii hore uu gabadha kula hadlay ama uu ku qayliyey ee uu yidhi sidaa samee isbeddel baa ku yimid dhowristii adkayda inantu ay dhowrtay ama gabadhu ninka ay soo dhowrtay ayaana isbeddelka keenay waana marxalada dhaca oo body language ama waxaan la dhahayo haddii ilahay kuu sama ogol yahay afjaaq ama sanjaaq waxaan la dhahayo ama haddii ilahay kuu sama ogol yahay dulka garad siyaalo badan ba af soomaaliga loo isticmaalaa waxaas isaga ah ayay gabadha kula hadashay isaguna si fiican ayuu u fahmay markaasuu yidhi allah maxaa lagu karin laakiin anaaba ogo biyobo ma yaallaan buil wuu isbedelay waana haddii howl dheeroo kusoo socota isaga laftiisu si uusan waagi hore waxba u sheegi jirin ayuu waxu sheegay taa iyadaana uu ku khaldanaa baan leenahay haddaan nahay annagu qolyaha sheekooyinka dhegaysta ama wax ka sheega maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa dan iyo xaragaa isdiiday dan iyo xaragaa isdiiday waa dan iyo xaragaa isdiiday